barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda afarta bisha juulaay sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada barasaacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashacuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah waraysaanu la yeelanay khadar xuseen oo ka mid ah naxmiistayaasha sameeya heesaha waxaa ka mid ah hees ay gabadh faadumo xuseen oranayeen oo imika hoolaad joogta sida maaragtay heeska ay tidhaahdo alla dheeridaayey ma dhulkaad ku noolay madhadhaamagunfa innaka la dhex yaalo soo dhaafiladahay soo dhaafiladahay kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan ciyaarihiina waad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka taalibaanka kacdoonka wadaah ayaa sii waday guulaha dhinaca xadka ah ee ay ka gaarayaan afghanistan iyadoo maraykanku sheegay in ciidamadiisii ugu dambeeyey ee haray la filayo inay ka baxaan dalkay colaaduhu ragaadiyeen dhammaadka bisha agost ila wareedyo badan oo reer afghanistan ah ayaa sheegay sabtidii in daalibaan ay ku cadaadiyeen xogaga dowladda taageersan inay dib uga gurtaan ugu yaraan tubaneeyo degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee gobolka badakhshan iyo takhaar afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xogaga taageersan dowladda ee ku sugan aagag badan ayaa la sheegayaa inay isi soo dhiibayaan oo ay ka tegayaan dhulka iyagoon wax iska caabinah kala hortegin daalibaan in ka badan saddex boqol oo ka tirsan ciidamada xadka afghanistan ayaa ka baxsaday deegaanka badakhshan iyaga oo u cararay dhanka gobolka ay dariska yihiin ee tajikistan sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee gobolka dariska la ah ee ku yaala bartamaha aasiya fiideo uu ku wareegayey baraha bulshada afghanistan habeenkii sabtida ah ayaa muujiyey mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo argagaxsan oo diyaarad la raacaya qoysaskooda kana cararaya magaalada v o a markiiba ma xaqiijin karin sax ahaanshiyaha muuqaalkaasi kumanaan qof ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee dalka baraaziil kuwaasoo dalbaday in xilka laga xayuubiyo madaxweyne jair bolsonaro oo wajahaya eedo la xiriira musuq maasuq iyo ku tagrifal awoodeed mudaharaadayaasha ayaa sidoo kale dalbaday in lasoo badayo tallaalka looga hortago cudurka covid si hoos loogu dhigo khasaaraha cudurkan uu ku hayo dalkaasi baraaziil brazil ayaa weli ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan xanuunka covid guud ahaan caalamka waxaa ka horeeya keliya dalkan maraykanka jimcihii garsooraha maxkamadda sare ee brazil garyaqaanad rosa weber ayaa ogolaatay furitaanka baaritaan ku saabsan eeda ka dhan ah madaxweyne bolsonaro oo loo haysto inuu musuq maasuqay qandaraaska soo iibinta tallaal ay dowladda brazil kaga soo gadatay hindiya bolsonaro ayaa ka mid ahaa madaxdii yaraysatay halista cudurka covid ee dunida warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa jabuuti kusoo diyaarisay sagaal saciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiiba waa mar kale iyo barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo hadahan oo kale maalin walba waxada barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqashaan jabuuti ayuu idinkaga imanayaa toddobaadkan anigoo asaga siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaa marti igu ah khadar xuseen oo kamid a bahweynta fanka jabuuti gaar ahaana dhinaca laxamada sameeya waxa uu nooga warramay barnaamijka hibada iyo halabuurka bilowgii fankiisa jacayl ku dhacay oo saameyn ku yeeshay iyo fanaaniinta uu la shaqeeyey ee heesahooda uu laxanka saaray
horta fanka waxaan bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatanki barashadiisa waxaana i baray ilaah u naxariistee maxamed cali fursheed dabadeed waxaan ka soo qayb galay gobol ahaan waqtigii gumaysiga elbaida ayaan ka soo bilaabay dabadeedna ilaa erbebedii baan ku jiray kolkaa markaan calankai qaadanay dabadeedna waxaan u wareegay kooxda card mars markii la asaasayay halkaa waxaan ahayn afar nin baan ahayn ilaahu naxariistee labadii nin way dhinteen laba suudaan oo organistooyinka ahaa jabuuti uu dhintay nin kaloo kitaarka tumaniyey kakawad loolinayey uu dhintay sudaana durmaanku markaa tumayay organ moo qobo iyo maxamed sahala oo imika adeecadda raadiga laanta soomaaliya ka shaqeeya oo u qaybsan qaybta hiddiga dhaqanka idaacadda jabuuti kolkaa waxaan sameynay sagaal gobol baa jiray sagaalkii gobol ayaa gobolba maalin naloo keenayey wixii shaanteerna gooni baa imtixaan uga qaadanay wixii abwaana wixii jilaa'a waxaan ka soo saarnay toddobaatan hablaah iyo afartan raga
marka waxaad haydeen aasaaskii fanka jabuuti ma jiraan adiga horta mulaaxamistayaal ama muusishino kaa horreeya haa way jireen cabdiraxmaan baan jiray cabdiraxmaan cali xirsin oo ilaa iminka maxaa leen laximistaan markaa dabadeed kaad maris markay dhowr sano jirtay baan ayaan ka tegay waxaan u wareegay kooxda gacan macaan oo ninka cabdiraxmaan ku jira ayaa misisaan u noqday sida fanaaniinta waaweyn ee cabdinuur alaalen macad jaamaca faduun ducaale maxamed aadan dugsiye dadkaasoo tumiyey marka dambena waxay ku soo gaadhay xaybe babalaaf aamine faarax jawaar iyo xayaad garab yeele dadkaasaa iyo cumar aadan dadkaasaa iyaguna igu soo gaadhay fanki iyo fuaadilka cise waan ku soo saaray iyaguna gacmaha ku soo shaabaxay
marka dad badan baad tababartay oo fanka jabuutiya kuwa soomaalida maanta meel weyn ka gaaray nacam waxaa ka mid ahaa xadanteeye rodemaaj yaqa geyd yarka imika u tumaa maxaadana jinto alonde muuse lagaar igraan xuseen mahabe dad fara badan baa saa soo tababaray iminkana waxaa ugu dambeeya oon kooxda aan leeyahay yihiin mataanaha jabuuti xasan iyo xuseen
waxyaabahaad barto oo kale maxaa ka mid a habka lixinka loo sameeyo sida miusiga loo tumo sida heesaha lifeka loo qaado waxay aad iminka u yaqaanaan fanaaniintu inta badan iminka waxay ku heesaan lustiyaal bay mariyaan tragtrag wax layaa laga duuma laakiin iyaga waa life straadkay joogsadaan life bay ku heesayaan
maadaamaad intaa fanaaniin la shaqaynayso aad ku dhex jirtay fanaaniin kala duwan heesahooda heesihii ku cajabigelinayay aad aad jecleed maxaa ka mid a
waxaa heesaha waxaan u jeclaa nin aadan saaxiiboon ahayn saaxiiboon ilaa iminka maxamed aadan la yidhaahdo ayaan heesihiisa aad ugu sii dheereeyey waxaan ugu jeclaa markaa heeskan madad madad yidhaahdo jacayl lagu muradsaday aad
waxyaabihii kuugu yaabka badnaa aad ka dhex aragtay fanka dhexdiisa maxaad ka xasuustaa
wallaahi waxaa igu yaab badnaa rawaayadda aan maxamed maxamed axmed cali cigaal aan la qaaday tuureen ku sameynaynay gobolada sida cali sabiix dadkan waxaa markaan ku dhigna cali sabiix ayuu maxadan cigaal ka cadhooday wuu naga socday marka anagu waruma hayno isla gelinkii dambaa la ogaaday inuu maqan yahay magaaladii baan gaadhii si yeedha waan tagay magaaladii jibuutaan ka waayo waxaan soo qaaday axmed mooge ilaahu naxariista dadkii habeenka iyagoo sugaya cigaal ombaa waxaa soo qaaday dadbay isku doogtay tabtaadi yeesho
marka barbar weyn ku dhacda inaan dad ad balmisan la waayo haade dabcan marka meeshiin baan buuxinay labada finaanno ma kala dhacaan dee sidii baan ku khaarijinay gobolkeeda dadkii marka maxay idinku yidhahdeen sugayay cigaale doonaya in isaga arkaan wallahi lagumay qeyliyin dadku waayo labada fanaan waxaa laba fanaan oo aada qaali u ah
haddaynu dib ugu soo laabano adiga muusigaagii iyo dhinacaagii laxanka intaad ku jirtay shaqadan fanka heesihii aad laxanka u samaysay kuwa ugu caansanaa ee dadku ay jeclaayeen haddaad xasuusato maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah hees ay gabadh faadimo xuseen odhanayeen oo iminka hoolaad joogta sida maaragtay heeska ay tidhaahdo alla dheeridaayey ma dhulkaad ku noolay madhadhaamagunwa inaka la dhexyaalo soo dhaafilaadahay soo dhaafilaadahay dheer baana iskuga dambaysay iminka waxaa war ku helay in hoollaad lagu qabo oo ciyaal ku leedahay waan u ducaynayaa aad iyo aadna waan u salaamayaa waxaa leeyahay faadumo xuseen meel kastood joogto salaantii qaaliga ahayd ayaan kugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markii mulle xamiistu uu laxanka samaynayo xaggee buu ka helaa laxanka sideed laxanka u samaysaan sida abwaanku heesta u sameeyo kalead ka fakertaanoo ma waxbaa idinku dhaliya markaa dhaca xaggee buu ka yimaadaa waxaa horta ka horeeya abwaanka ereyada markuu u dhiibo ereyadana waxay u kala baxaan qaar farxada oo inankii oo inantii jeceshahay ama base inankii oo inantii laga horqaaday oo isagu jeclaa ama inan jecel uu leeyahay iddaa marka lixanku saddexaas uu kala qaybtamaya haddii inankii uu farxad gabadhii uu rabayde uu helay waxaad samaysaa lixan saamba ah haddii inankii eryadii ay calaacal yahayna waxaad saaraysaa focus ama reegiye ama islow waxaasaad ka dhigaysaa dareenka halkaasaad ka helaysaa
kuweebaa kuga adag jacaylka markay noqoto ama kuwa nacaybka ama waxyaabaha kale inta badana annaga inta badan ma imika waxaana lagu arkaa maaleerka maxay dhahdaan calaacalka marka calaacalood dee nin jacayl soo helo dee eligayga gudhida mar buu anoo inta laga helayba
qudhaada jacayl baa kugu dhacay dhowaan dhowaan oo hees ka sameeyey haddaan ku weydiiyo jacaylkii kugu horreeyay gorma kugu dhacay kii ugu horreeyey wuxuu ugu dhacay intaanan guursan ayaan gabadh jeclaa gabadhii nasiib baan u yeelan waayey nin iga lacag badnaa baa iga dulqaatay bidaar baan ka qaaday jacaylkii markaad wadi bidaar baad ka qaaday calaashtaa u fikiraysay saa u fikiraya madaxa u taataabanayaan fuudda saa u taabanaya unbay fuuddii ilaa halka dambe gaadh way carartay way carartay timidee inantii maa tustay marka inaad jacaylkeedii bidaar ka qaaday dabcan
oo dad badan oo bidaar malaha jacayl baa ku dhacay way qarsanayaan dabcan horta kuta bidaarta waxun bay ku timaadaa anigase jacayl baan ka qaaday adi taadu jacayl bay ka timaday baan ka qaaday waqti yar aad baan u jeclaa jacayl baa kugu dhacay mar hore bidaar buu kuu yeelay oo inantii baad wedo mid lacag laa kaa qaatay dee hadduuba timahaaga kaa kaxeeyey haddana maxaa mid kale u jeclaat hadda timaha uu kaa kaxeeyey ma lihi dabcan wallahi horta adduunkani baa iska ah dadka biniaadanka waa la sriixayaa aan wakhtigaygii isagoo dheeraaday yaan haddana raggii dhalinta cidhiidii ku geliyey jacaylka tu yar baan iska jeclaaday iyadna way ii joogtay de haddana maxaan ku dhaha halkii un baa laga bilaabay malaha ayay egtaan dadku mid kalun baa iga dulqaaday haddana
kii labaadna waa lagaa dulqaaday oo adugu xaggeed ku maqnayd markaa dee ma waan iska joogay laakiin cimrina waa laygu meedhay cimri baa laygu meedhay midkaa daayar baa kaa qaaday da'yaroo xooggaa jaartaa iga qaaday markaa baad xanaaqii hees ku dhufatay hees baan ku sameeyey eryada maxaa ka mid ah dawadii naftayda idaacad baan ku ahaa dharankii caashaqayn ku qabay dumisay dumisay durmaan u tumbaan lahaa dad badan ha u dabaaldegaan dadaaloo dadkoogu weydiisan lahaa ila nin timal oo qurux badan bay doonaysaa ma aniguna waxaan ku warsasabanaya korbalixa u sameeyo koofiyadda adoo jacaylka hore bidaar ku yeelay baad jacayl kala gashay adoo bidaar leh anoo bidaar leh markaa dee timihii wixii ma jiraan laxan baa sahay marka isku jeclaysay laxan baan isku jeclaysiinaya waxaan oo dee marka heesahay waxaa igu yar soo ordurugto umaan koofiyadda iska qaadana si loobaa
marka hore intaad jacaylka aad badiisa gelin koofiyadda maxaa iskaga qaadi waday intay ku baraan marka hore taas taas ay garab barteen
marka jacaylku markuu qofku wen yahay wuu dhib badan yahay allah nin abwaana wuxuu yidhi ilaa u naxariistee cumar kul jacayl adigoo weyn ku helay hadduuna wad kaaga noqon ceebtaad u helay suya anuu dalqii baan ku baxay wuu ku ceebeynaya marka dadkiina kuma fahmayaan dadkiina kuma fahmayaanoo marka maxaa ku helay labareerku badhanoo de gabadh baan jecelay adoo cimrigan jooga waa lagula yaabayaa waa saasaqaad marka doogii talo mu ka soo baxo cid kale ma heshay
way heshay ha way hesho waa jabuuti markaan soo dhaadhacay anoo barnaamij ku wada maxaadana kaartasiis erbeebeda kaartasiis kaad ku taala ayaa halkaa lai sheegay markaa iyadoo way soo yar booqatahay marka waan isbareedinay waa ii warantay marka heeskii markeeda gabadhii arkay isbareedinay socotay baan maxaan sameeyey ninbaa ku xeraystay ood xaaskiisi noqotoon ubadkiisa xambaartayo meerku ku xalaashaday weliga baan sugayaa ilaahay baan ka sugayaa insha allah mid khayr rabta ilaa kusiiyo aamiin ma la heshay weli wax kale may weli weli bidaarta lagu sugaan leeyahay dee bidaarta hadda waxaa la timaa soo baxay oo la sameeyaa timaa maxaad samey weyd wallahi timaa lacag ma haysto
marka qisada jacaylku xaggee ka dhacday xaggee joogteen xilligaa
waad mahadsantahay waxaan joognay cali sabiix cali sabiix aan joogo halkaa koox baan ku aasaasay barnaamijkan ku wadnay halkaasaan isku aragnay waxaana sanadkan wuxuu ahaa labadii kun iyo labadii
marka labadii kun iyo labadii kadib jacayl kale kuguma dhicin haa iguma dhicin ku kale haddaan u dhawaada kii horaa tima tiibtibay ku taalo kii timi iga daadiyay ma indhahan ku dhuulaadeen
guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa martiigu ahaa khadar xuseen oo kamida bahda fanka jabuuti anigoo asagal siciid faarax ayaa idiin daadihinayay taliyanteenu mar kale barnaamij noocani oo kalea ku kulmi doono inta ka horeysa waxaa nagaga tegayaa nabaadiino
mahadsanid sagal oo inala socodsiisay barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haatanna oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa xalay u gudbay wareega semifinalka ee koobka qaramada yurub ee kubadda cagta ee kadib markii ay garaaceen xulka ukrein oo ay isugu soo baxeen wareega sideedda ama kuwaterfinalka ee tartankaasi ciyaartan oo ka dhacday magaalada roma ee dalka talyaaniga ayaana xulka ingiriiska uu afar gool iyo waxba ku garaacay xulka ukrein habeenkii xalay ahaa kulankaasi waxaa isku muujiyey ciyaaryahan harri kane oo laba ka mid a goolasha dhaliyey waryahanka xulka ingiriiska ayaana maalmahan calaamad su-aal ay dul saarnayd kadib markii kulamadii hore ee guruubyada uu wax goolala kusoo dhalin waayey laakiin tan iyo markii ay la ciyaareen xulka jarmalka islamarkaana uu furtay akoonkiisa goolasha waxaa ka degay cadaadiskii saarnaa harriken ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan inuu doonayo inuu isaga tago kooxdiisa tottenham kooxda manchester city ayaana xiddigan si weyn u daba joogta iyadoo doonaysa inay beddel uga dhigto ciyaaryahan sergi oguero oo isaga tegay kooxdaasi harriken ayaana ka mid ah weeryahanada sida weyn loo doondoonayo marka ay noqoto suuqa kale iibsiga iyadoo kooxda real madridna ay sidoo kale doonayso saxiixa ciyaaryahankaasi guulasha kale ee labada ah ee xulka ingiriiska waxaa u kala dhaliyey xidigaha kale ah harry maguire iyo jordan henderson oo beddel ku soo galay xulka ingiriiska oo lagu naanayso saddexda libaax ayaa ilaa iyo hadda aan wax goola laga dhalnin dhammaan kulamadii ay soo ciyaareen tan iyo intii uu bilowday koobka qaramada yurub dhinaca kale xulka denmark ee kubadda cagta ayaa iyagana xalay u gudbay wareegga samafinalka ee koobka qaramada yurub kadib markii ay garaaceen xulka jek republic oo isugu soo hareen wareegga kuwatarfinalka ama sideedda denmark ayaa laba iyo hal ku garaacday xulka jek republic waxaana samafinalka ay fooda isku gelin doonaan xulka england oo iyagana xalay ka badiyey xulka ukrein wareegga samafinalka ee koobka qaramada yurub ayaa sidoo kale waxaa isugu soo baxay xulalka itali iyo sbain oo iyagana wada ciyaari doona dhinaca kale horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykankana kooxda milowaki ee kubadda kolayga ayaa xalay ku guulaysatay horyaalka kooxaha bariga ee dalkan maraykanka kadib markii ay garaaceen kooxda atlanta oo fiinalka ay isugu soo aadeen kooxda milowaki oo ku guulaysatay horyaalka kooxaha bariga ee kubadda kolayga ee dalkan maraykanka ayaa sidoo kale waxa ay fiinalka isla fadhiyaan kooxda phoenix suns oo iyadana kusoo guulaysatay horyaalka kooxaha galbeedka ee kubadda kolayga labadan kooxood midkii guulaysta ayaana noqon doona horyaalka n b a da ee dalka maraykanka wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
markaana aanu aadna dhinacii heesaha
قلوب ذقنا منكم قلبنا ملحس laga helayay qirbeeliya naarafuufe qaswada diintaan amaanin xaasidka lagu sheeg qur-aanka qarnigan ayay soo bateen qoom kasta waa laga helayay qirbeeliya naarafuufe qaswada diintaan amaanin xaasidka lagu sheeg qur-aanka farxadaa laba qaadanaya darihin laba qaybsanaya dadbaa jira uu dareeya cudurka naxliigay qabaane jacayl quwadii ma leexo jacayl quwadii ma leexo farxadaa laba qaadanaya darihin laba qaybsanaya dadbaa jira uu dareeya cudurka naxliigay qabaane jacayl quwadii ma leexo jacayl quwadii ma leexo qulubadaga namiimku qalbina madaxa sidiinta qaarkooda dhagaxa ka roone quraan iska sar sharkooga qardhaas laga xiro hoy hoy hoy hoy qardhaas laga xiro xijaaba qardhaas laga xiro hoy hoy hoy hoy qardhaas laga xiro xijaaba qulubadaga namiirku qalbina madaxa sidiinta qaarkooda dhagaxa ka roone quraan iska sar sharkooda qardhaas laga xiro hoy hoy hoy hoy qardhaas laga xiro xijaaba qardhaas laga xiro hoy hoy hoy hoy qardhaas laga xiro xijaaba
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhegaystaal intaasi ku eeg waxaa idinla soo codsiinayey nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo